waxaa jiro dhalinyaro badan kuwaasi oo ku nool tuulooyinka hoos yimaada jowhar kuwaasi oo waxbarasho u soo raadsada iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala magaalada cumar xasan cusmaan waxa uu ku nool yahay tuulada bayaxaaw waxa uuna wax ka bartay dugsiyada ku yaala jowhar waxa uuna hadda wax ka bartaa jaamacadda balasma faraceeda jowhar oo wareysi uu siiyey radio snai ayuu kaga warbixiyey si waxbarasho farii ah ay u heli lahaayeen ubadka ku nool tuulada maadaama aysan caruurta ay soo gaari karin jowhar asigoona wasaaradda waxbarashada ka codsaday in tuulada laga hirgeliyo goob waxbarasho maasha allah marka la fiiriyo deegaankan kasoo jeedo sanado ka hor ma aysan jirin goobo saas u faahfaahsan oo wax lagu barto laakiin sanadahan dambe maasha allah waa leeyihiin goobo lagu waxbarto iyo dhalin aada u dadaaleyso oo jecel waxbarashada maadaama anaga aan kasoo baxani deegaanka so-hay-adahaas waxaan ugu baaqayaa mar walba ay howl qabanayaan waa inay ku asteeyaan meesha mudnaanta u leh hoosha sideedaba maxaa yeele maanta marka la fiiriyo miyiga iyo magaalada waxaa baahi aad iyo aad waxbarasho xaggeeda u qabo ee dhanka miyiga maxaa yeele ma helaan wax loo yaqaano waxbarasho even haddii ay helaan xataa waxaa reebo gadaal u dhibo qarash xagiisa marka waxaan ugu taakuleynaya mar walba inay garabstaag u muujiyaan sameynaa ugu horaan waxaan leeyahay horta iskool aad iyo aad u ballaaran oo dugsi dhexe ilaa dugsi sare in loo sameeyo iskool wuu ku yaalaa laakiin soo ma aha iskool dugsi koowaad ilaa iphone four ah oo waxaa ku yaalo kale iskool dugsi dhexe marka waxaan leeyahay inay kasoo taakuleeyaan dhankii waxbarashada xaggeeda haddii ay ahaaleeda maadiyan iyo haddii ay ahaaleeda diiniyanba inta badan tuulooyinka hoos yimaada jowhar ayaa waxaa ku yaala goobo waxbarasho oo ay ku bartaan ubadka halka qaarna aysan lahayn xarumo waxbarasho